xildhibaansideed hilmi rooble oo ka tirsan golaha baarlamaanka somalilan gaar ahaana wakiilada kana soo baxay xisbiga kulmiye oo haata khilaaf xoogani uu kala irdheeyey ayaa maanta shir jira iyada uu saxaafadda ugu qabtay xarunta guud ee xisbiga kulmiye ku leeyahay magaalada hargeysa waxa uu kaga hadlay arrimo doora xildhibaan saciid cilmi rooble ayaa ugu horreyn waxa uu shaaciyey in koob iyo soddonka mey ay ku dhawaaqi qabanna doonaan shirweynihilkii golaha dhexe ee xisbiga kulmiye dhinaca kalena waxa uu ku tilmaamay abkii shalay shirka shalay isku qabtay magaalada hargeysa in ay meel kaga dhaceen sharciga iyo dastuurka u yaala xisbiga waxa uu sheegay in xogayaha guud ee xisbigu aanu xaq u inuu iclaamiyo shirka golaha dhexe ee xisbiga oo tilmaamay in uu guddoomiyaha xisbigu uu xaq u leeyahay inuu isagu ku dhawaaqo goorta iyo goobta uu ka dhacayo golaha dhexe ee xisbiga dhinaca kalena waxa uu u soo jeediyey madaxweynaha somalilan axmed maxamed maxamuud siilaanyo in aanu xisbigu gacantiisa ku burburin oo uu ka odayeeyo inta iyo xiisadan xisbiga kusoo korodhay isagoo u soo jeediyey wasiirada haatan sheegaya in ay meesha ka saarayaan guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka xisbiga in ay taasi dhaawacayso qarannimada iyo madax banaanida somalilan kana waantoobaan arrimahaas noocaas oo kale ah saciid cilmi rooble waxa uu yidhi isagoo arrimahaas ka hadlaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aada iyo aad baan idin salaamaya dhammaan saxaafadeeda weliba waxaan gaar ahaan idin salaamaya saxaafadda xorta laga yaabaa raggiina imanka ku soo wadaataageen waa laga yaabaa iyada inay ka sii dayso watada ya markaasaan maan soo oranaya waa ogtihiin maanta xaaladda daxismamale waa ogtihiin waa ogtihiin in dee duulaan lagu soo qaaday xafiiskii xisbiga iyo madaxdii xisbiga oo inqilaab ka socdo qarankan maanta ama gaaraan xisbiga waa ogtihiin moogtihiin in hubeelada lagu shiro oo hadday madaxweyne ku-xigeen tahay hadday wasiirra tahay hadday sallacalee madaxweynihii ku soo duushay dee xisbigii waa ogti ogtiin waxaas waxaan gaba doonayaa inaan ka jabo laba raggii hadda ka hadlay afka xukuumadda ku hadlahay afka xisbi kuma hadlayna cid baa ku hadlay taasa xisbiga haddii afka xukuumadda ku hadlahay baan doonayaa inaan dee ka jawaab ka bixiyo markan xisbiga may bilaabin may bilaabin afar sanadood bay bilaabin maalintii doorashada uu xisbiga aasamiye helay waxaa gudbay oo loogu daray dastuurka loogu utaalay in muddo soddon cishaa gudahood guddoomiyihii hore ee xisbiga oo ah markaa xilliga ahaa murashax madaxweyne haddii uu ku guulaysto madaxweynenimada inuu muddo soddon cishaa gudahood ku wareejiyo xilka gudoomiye dastuurkiinuguda markii markaa la helay aanay doorashadii madaxweynuhu runtii wuu fuliyey qodobkan isku dhawaa ula soo hadlay muusuu la soo hadlay uka bixi wuxuu yidhi sidii qodobku dhigayay muddo saddex cishaa gudahood inaan ku wareejiyo mooyaan xilka gudoomiyenimada waan wareejinayaa soo diyaargarow waan la diyaargarowday mansuur baa lagu fasaxay wareejinta sidaas u haysaa waxaan umaleeyaa julaay dhowr iyo labaatankeedi baa xisaab tiraya kun iyo laba kun iyo tobankii intaa maalintaa la wareejiyey iyo ilaa iyo maantada ah dhibaatadaas waa ilaa maantadaa la wareejiyey xilkaa guddoomiyennimada ee dastooriga ah ee laisla ogaa ilaa iyo maantada maantada waa laba julaay dhowr iyo labaatankeedii two thousand ten ilaa iyo maantada two thousand fourteena oo aan marayno point six ama point seven may aynu marayna afar sanadood ugu taagnaasha halkaan waxaan u qaatay wareejinta la wareejinayo xisbigan ee lagu wareejinayo muuse inay mushkiladu tahay asaaska gobolka dhexaysa uu yahay inaan dad baan raalli ka ahayn in bahalkaba laga wareejiyo odayga in odaygu guddoomiye ahaado in odaygu murashaxe ahaado in wax walba ahaado in xisbiga aan ka wareegin halkaa ay halkaas gudbid u noqoto ayaan anigu anigu anigu ku gaday ma soo qaad si dabadeetana intaaba waxaana la lahaa guddoomiyenimada lagu wareejiyo muuse waa kumeel gaad ayaan waxaanu imaruunaynu ka baxno maalkaasi balsi rasmiya musuuha ugu wareegay shirkuna aynu haddaba sugno dabcan laba sannadood baanu shirkaasi una baxo isla daba tahay laba sannadood baanu dhaaftay sharciyan xisbiga iyadu iminka sharciyan hadday cidi jirto sharciga ilaalinaysa iyo xawaarinta dalka xisbigana maba jiro waayo mutadaaf baa dal iyo sano iyo sano laba sannadood ka dowda waanu sabca intaana waxaa la wadajinay inaanu shidaasi dhicin inaanu guddoomiyenimada muuse aanay si rasmiya u xalaaloobin waan gacanta loo taagin waan shirweyne lagu dooran muuse ayaa intaaba loo sug ilaahay taa waa aqbalay de wax kasta hay tidhahdaa sabka yaa qubuulka alluunba waxa dhade ka xoogeeda ilaahay wuu aqbalay inuu muuse guddoomiye xisbiga noqdo يا واحد تبي تطلع شرعي الصوت يروح وين فوق الصوت ولا تغيرك كل قطيدة في قاسك كل شيء المرس ولا بدي تاور حاد كده هي هي واحد وياه كل قطيدة لكن بدون ما دي لا يقبلي مرشح لما دي موسى لا هذا مرشح بقى حينا انت انت تقول halkaasoo mid baa dibidda ku noqonaya tafaahum baa jiray horena xilligeedaan sheegi doonaa ya waxaa jiray fahm iyo diin diinku waxa weeye heshiis ba ayaa jiray ya xilligeeda aanu sheegi doono taa lafteeduna maxay ahayd ay waajib ku ahayd inuu isu taagno waxaa haddaba la yaab leh haddaba dadku maaha guddoomiyenimo imkin laguma horeys anaga bacdaa waxaa jira guddoomiye ugu lahaa dada waxaa guddoomiye ugu noqday saahiryaala kahin waxaa jira guddoomiyaha cabdiraxmaan ciro waxaa guddoomiyaha faysal waxaa guddoomiyaha muuse waxa ka bedelay shaqad waxaa shalayso ahaa guddoomiyaha xisbiga ilaaya siduu see uu noola dhaqmi jiray guddoomiyaha iyaga sidaanu ula dhaqmi jiray anaguna guddoomiyahayaga markuusalasa siilaya jooga maxaa bedelay maxaa ka bedelay maxaa awoodahana shalayso siiyan siilaayo maantana ka qaadeen muuse ya sidaasay ahayd nidaam bay ahayd waanu ku wada socnay waanu ku guulaysanay ilaahay baa nagu guuleeyey maxaa awoodihii shalayso uu siinaayeen haystay ee gustoorku siiyey ee dhaqangalka ahaa maxaa maanta ka xaaraantimeeyey muuse maxaa ka xaaraantimeeyey ya ee dimuqraadiyad bay nahay waa lagu soo aqaaday waa la kaabay ha asaaso dilaayo xisbi dan ur dan oo akid la yidhaahdo oo la yidhaahdo sahan ayuu muuse soo ka yimiyo waa kibay anigu akid baan xilay waanu dhacnay baan ku soo weyday maca saleebaan iyo guruub saleebaan maxamuud adan iyo guruubkana waxay naga qabteen udub anagoo inaa oo cali cabdiraxmaan oo cali hogaaminayana markaa guddoomiye gurbeedka ahaa koowaadna waxaanu nahay saasaa lagu soo beerbeeray dee markii dee ururadii dee dhaceen labadii kun iyo saddexdii markaasaa anaga kusoo beeray ilaa maalintaa ilaa iyo labadii kun iyo tobankii ay doorashadii dhacaysay dee waxaa guddoomiyena hayna hogaaminayay oo aan u daba joognay xisbiga oo golaha guuta magacaabayay oo golaha dhexe dee maxay day jeegaraynayay oo nahagaayay oo siyaasadda guud haga siyaasadda guud xisbiga hagaayay ee waxaa filaayo maxaa ka xaaraantimeeye maanta inuu waddadii shalayto filaaya nagu hogaaminayay maxaa muuse ka xaaraantimeeyey inuu maanta ku dhaqmo ile xeerku waa xeerkii xafiiskuna waa xafiiska magaaladuna waa xafiiska xisbiguna waa xisbiga waxaa soo kordhay waa maxay maxay ibtaa maxaa soo kordhay ya waxaan leeyahay marka war jiraaba cakaaweyno war jiraaba cakaaweyno dad baa iminka hadlaaya aan awoodo ay ku hadlaan oo berrito awoodahooda xitaa haddii heshiis dhaco cidintana ka weydiinin ayaa iminka hadlaaya waanu garanaynaa dadka maaa anigu waxaan leeyahay halkaa distoor baa loo yaallay xeertoodhiina ninka guddoomiye u ahaa ee waxkabeddelkiisa guddoomiye u ahaa ee aasaaskiisa gudoomiye u ahaana anigu waxaa gudoomiyaha guddiga arrimaha gudaha difaaca anigu ah muddo toban sanadood aniga xisaya ayaa commitida ee guddiga baarlamanka anaa ka aadisa ee fulin markaan inta odayga ka ahaa anigu ah xeebka kale belan laaliyo meeluu inqilaabkan ku sheegayo inqilaabkan inay xukuumaddu la wareegto xisbigii meel allaaliyo meelay ku taalla ma jirto waxaa leeyahay raggii shalay ka hadlaye laha waa sharciga aad baan uga xumahay maxay ahayday cadami oo oday weyna oo talcale oo aan maanta baayahayn oo waaya araga oo sideeta jira oo maanta qabriga waynu u simanahay mawdkeeda laakiin kadee cimri dheer soo qaatay yaa khaatu maxmada lamaan jeclay hantiga waxaan jecelahay anigu aan kusoo gabagabeenaya waxaan doonayaa inaan xadeeyo halkan horta golihii dhexe wuu baxayaa maanta golihii dhexe annagoo iyadoo xisbiga awooddiisii sharciyad isticmaalayo golihii dhexe waa lasii beelaya shirkiisa ugu horeeyana koob iyo soddonka may ayaa la qabanaya anaga caddaynayna tahay golihii dhexena waa sii daynaya lalisastoodii oo berito way naga wada baxaysaa oo waan wadaasi doonaa edatigeen baan ku samaynaynaa waxaanaanu iclaaminaynaa koob iyo soddonka may inuu annaguna shirkaygii qabanayna antaasina waa qodobka awoy waxaanu raacaynayna waa kuwa suuladaasaanu raacayna dad baa dee ka dhegaysanaya shalata iyagoo leh sharciyadaan raacayna ishaayda lagama beesha haddaanan lahayn halkan hadee lay fadhiya haddaanan lahayn dee awoodii baan haya haddaanan lahayn dee talacale waynu ognahay oo shuqulaadkii aynu ka dagaalanay ah dalkan shan boqol oo kun baynu kaga dhigtay magaalooyin dhan baynu safaa saddex shay baynu doonaya xoriyatulqowr waa kuwa maanta xiran saxaafadii waa kuwa saxaafadii xiran waxyaalaha aynu ka dagaalanay bay ahayd caburintaasi kow dalkanu dictator ma rabo mana ogolaanayno weligeena ogolaanayno jaban kasta haynagu dar inta xoog weyna dee maxay ahayd diyaa bermihii jirtamay dhagde waynu u baleynay mustaqbalka dee idinkaa dhagde inta iminka dee talacale gabooyin siisanayo adiga le waay sheega waxaa jira qarankan waxaynu u baaba'nay qolo waliba jiilba jiilku ka dambeeyo wuxuu leeyahay mas-uuliyad shalay sanad baa jiray xabad ku xogeeya dalka waxaa jiray rag haddana siyaasadii dimuqraadiyad ku hagay waxaa idinkana waajibkiinuu yahay in lagu dhaqmo xababaxo noqoto cadaaladi jirto aynu wixii aynu diidayno aynu diidnaan inagoo bugan inagoo musaaharaad samayn inagoo dhibaato hadday musaaharaad loo geli doonto xaq weeyadi shalata raggii hogaaminaya baa cunsuriyiin ma nihin ma nihin dee cunsuriyeed ma nihin shalata magaalo darreeduna kumaynaan diidayn ya madaxweyne somaliland bu ahaa waxaynu badan waa ogeyna hadday mudatahaan hadday hadal tahay somali for baaye baad golaha wakiilada kun qaybood baa dagaalada la hadlaya shalay maxaa loo hadli lahaye marka maxay nahay bas ma cunsuriyad baa dee markana aysaa qabaa oo hadli mayno miya maxaa loo hadli lahaye intii qayboode shalayto paralal loo hadlaysa ya ee wixii qalda sheegaysay maxaa loo hadli lahaye maanta waxa weeye ama ha noqdo isaaq ama ha noqdo midaan isaaq ahayn qarankan kiina xumeeyaa waa kuina xumeeyey kayna wanaajina ilaa cimrigiisa hagaaji mustaqbalkeena weyn waa wada aniga umadkayga idinka dadkiina la gataan isku nidaam baynu nahay nina malab cuni maayo nina qadaadin cuni maayo ka isla maanta malab cuno wallaahi malab cuni waa ku kuwadka sababtu waxa weeye malaayiin baan sii hay waxaynu doonaynaa waxayna wada gaarsiiye malabkii inaynu mar walbilah cadaalad baynu rabnaa dimuqraadiyad baynu rabnaa walaaltinimaynu rabnaa waxaynu u baahan nahay in bulshada reer somalilan isu kalsanaato isu kalsanaan oo qabyaaladan baa ee durbaba dib laynagu soo abuuray ee kulmiye laftiisii laga dhex abuuray in la baabiyo u rabo an waxaan kusoo gabagabaynayaa sharcigu haddii sharci la raacaayo horta number one mid baan idiin sheegaya reer somaliland awoodda ugu badan ee qaranka u waxaalay shacbiga soomaaliya idinkaas idinkaa ninkaa dootaan yeeli kara idinka idinka waxaa loo dagaalamaya wax kala ma yahay inay awooddu awoodda dawladnimo inay shacbiga ku soo noqoto u dagaalama idinka ale ha u qaadanina inuu wasiir hayo ha u qaadanina inuu xildhibaan siciid ibn roble hayo ha u qaadanina inuu silaaya hayo ha u qaadanina inuu qof kala hayo awoodda idinka ale ka faa'iideysa wixii xun diidnay wallahi billahi tala intaas uu noqon madaxweyne ku diidnay waa la diidaya waa kulumaya kaa doonta soo qaadanaysa yaan laydin cafurin mudugaasaankiishe haddaynu maanta ka xishoonno wixii qaldan waynu maanta sheegi weyno taban qaaliya nagu tegaysaa waa dictation baa lasii noqonaya waa lasii xoogaysanaya awoodaa lasii yeelanaya dabadeetana waxaynu bixinaynaa taban qaaliya anigu waxaan kusoo gabagaabinayaa kusoo gabagaabinaya golihii dhaxeliisadiisii waa naga helaysaan berita waa nasii geynaya shirka ugu horeeya ee golaha dhexena wuxuu dhacayaa todoba iyo saddex may sida marka aanay aanu ka warhela aanu aanu kala soo gaarnay sidaasaa ku ogaanaysaan haddii la doonaayo mid dhaxda isugu yimaadana alla isugu yimaadadhaxda sharciguna waa kaa ee laba sharci maaha kuwa shalaytu akhriyayay sharciga lalaataasa dadka been u sheegaya waxaanu leenahay sharcigu waa mid ya sharcigana iyagu ilaahay waxaa ka baryaa inuu ilaahay xaqiga u soo celiyo meeshan dalkan xisbigan ilaahay kii qurun baa murashix ka noqon ilaahay kuu qurun baa berito iman doona laakiin saxoo wasalaamu calaykum nimankan dee tuutooda ayay shalay ayaa laga sheegay waxaan idin akhriyay qodob baa laga sheegay iminka muddadii golaha dhexe ee hore shakariikaadiyo point japan pointka ii fahma point muddadii golaha dhexe ee hore waa dee dhamaaday iminka wax iyadii horeo dhan waanu dhamaaday maanta waxaa sharci oo keliya lixdaa hoggaan waxa laaliyo wax kaloo sharciya iminka ilaa iminka waxay ahayd golaha dhexe in lagu loogu codeeyo shirweynaha may dheen iminka golaha iyagan dhexe iminka aanu wadnaa ilaa mid isfahama mooyaane inaan isku fahno wax waan isla garanno oo aan tafaahum ku dhamaynay understanding mooyaane gole dhexe oo sharciya oo qaanuuniya oo sidii uu sheegayay maxay ahayday dee distoorka iyagu noo yaal lama jiro waayo waxay ahayd in lagu anaqiyo shahiira okay waxaan kaloo idiin sheegaya ilaa inta laga doonanayo golo dhexe ee haddana laga doonanayo guddoomiye golo dhexe waxaa sharcigeedu sheegaya inuu labadii tagaba isku hayo guddoomiyaha golaha dhexe iyo guddoomiyaha xisbiga intaba inuu isku hayo guddoomiyaha xisbiga waxaa noo guddoomiye golo dhexaa iminka temporary link si kumeel gaada musabix isagu baa ku dhawaaqi karaa shirkana isagu baa sheegi karaa shirka ama shirka anigu tanaan ii sheegay waa arrin dee aan xugugaal u ahay laakiinse ku dhawaaqidda rasmiga ah shalay kasoo xadisay kama odhanan kaa meel laaba meel sharcigu sheegaayo waliba xogay gudba ku dhawaaqaya shirka ugu horeeya ma jirto guddoomiyaha ku dhawaaqaya isagaana imika isagaana ah mas'uulka ugu sabeeya ee xisbiga isagaana shalaytana filaaya u ah isagaana ah waanu ku raacaysa waanu ku daba socnay waanu ku taageeraysa maantana ninka ku bedelay oo ah muuse biixi ayaa xaq u leh hadiga mas-uul alaaliya wixii dibadda lagu heshiiyo eebeygaa sheegaayo wax alaaliya wixii heshiisiyaa ama gola dhexe gaadho waxaa la keenayaa shirweynaha shirweynaha bixinayo wax alaaliya wixii shirweynaha la keenay miyaa ogeeda miyaa la keenay commission dee waana xilligiisii dhamaanaytaas adiga lasbagu hayo salax ale dhigeen